Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan aragtidayda ka dhiibto muuqaalada waan daawaday koowaad ilaa afraad waxaan kusoo aragnay wadamada kale shidaalka waxaan aragnay shidaalka meelaha laga qabo dhibaatada ka imaaneysa marka dowlada xasan sheekhna waxaa rabtaa inuu kheyraadkeena ku wareejiyo turkiga turkiga oo ah dad oo kheyraadkana inaan boobaan rabaan heshiis lala galaay oo saas inaan ku boobaan rabaan markabka markuu imaanaya dhahdan bad uu ku jira laleeyahay marka waxaa rabaan inaa kheyraadkeena boobaan marka kheyraadkan noo daaya saad laguma boobaan leeyahay dhammaan waan salaamayaa walaalaha waxaan xalqadii koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraadba waan daawanay alxamdulilah marka waxaa inooga baxay in meeshaan maaragtaa dadka joogo oo madaxda lagu tilmaamayo inaysan ahayn madax soomaali ah inay yihiin kuwa gumaysiga soo carabistay oo soo diyaarsaday oo meesha keensaday inay yihiin dad waxaa arkay xalqada ugu dambeeyey ee ugu dambeysay aan aan maaragtaa aada ula yaabay madaxdii oo dalka la dhahayay waa madaxdii dalka aabalabaaraaba cajiib marka waxaa meeshaan hadda waxaa lagu marsiyoonaa waxaan aniga u joognaa in mujaahidiinta maarata ama ama xarakatu shabaab aan soo afjarna ay leeyihiin ay ku andacoodaan maarata gaalada iyo inta markaas maarata la shaqeyso laakiin xaqiiqada waxay tahay meeshan waxay u joogaan in kheyraadkii soomaalida ay gurtaan meeshaanna waxa uu maarata oo maarata aan dhihi lahaa soomaalida inay maarata u istaagaan inay dalkoodii iyo kheyraadkiisaba inay difaacdaan meeshaan xarakatu shabaab looma socdee dalka soomaaliyeeda loo socdaa dadka diintoodii iyo kheyraadkooda loo socdaa in la carib tiro wabilahi towfiiq
maasha allah horta ilaahay kheyraadin siiyo shacabka soomaalida waxa ka kharsan ayaad bannaanka usoo saartaan waxyaabo badan baa ogaanay laakiin dhallinyaradu khaasatan dhallinyarada muqdisho ku nool iyo inta kale gobolada kale ay xukumaan maamulada backurimiska ay gacan kurimiska ah iyagana dhibaato xogan baa ka jira waxaan leeyahay xarakadu iyadana arrinkaasi ha ku fikirto hantidaa la boowayo sidii wax ugu qaban lahayd waadna ku mahadsantihiin
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alfurqaan waa idin salaamay walaal taxanaha waa dhageystay horta maana fiirsanin laakiin waa dhageystay marka walaalayaal waa horta arrinka aada soo bandhigteen waa wax sax ah arrintaanana waa arrin jirto soomaalina maxay ahayto waa loo heshiiyey waxaan u heshiiyey gaalo dhan iyo gaalo raac dhanna waa u heshiiyeen kheyraadka soomaaliyana gaal ma qaado doono insha allah biidni illaahi kariim intay ragga nool yihiin insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu